tan markaan nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga e v o a dhegaystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira ama dhafandhaaf u daadihinaya caashe ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjaro stuudiyaha ugu heliya
laftigiisa ma laga yaaba caashayga waraaqa badan ba maanta gacanteeda ku jira xageen ka bilowna
xagee ka bilownaa waxaan ka bilaabaynaa gabadha noo dhalatay ee v o a da kusoo korortay annagii dhegeystayaashaba nagu soo korortay horta waraaqda hambalyo ayaa gacanteeda taalla welibana dee horta magacyo badan oo ajnabi iyo soomaali isugu jira labadaba waan hayaa maanta wa gartay haddaan si wado idhaahdo shaqaalaha shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a iyo shaqaalaha waaxaha kala duwan ee v o a ka shaqeeya ayaa tahniyado kala duwan nasoo gaadhsiinayay waa la hubaataasi laanta afka soomaaligadan ku horeeya jiifka cabdiraxmaan yabarow adigaan kugu xijiyay caashacuud daanda cabdicasiis haaruun furre dhammaan shaqaalaha ku sugan washington magacyadooda dee in badan baa halkan laga maqlaa iyo shaqaalaha dibadda waxay hambalyo u dirayaan gabadha kusoo korodhay v o a u dhalatay sahre ciidla nuur iyo mustafa axmed marka gabadhaasi magaceeda goordhaweyna lasoo gaarsiiyana ismaaciilow haddaana khaldanayn waa rahaan rihaan inkastoo magacyo kala duwan ba horta jira ay liiska ku jira liis ku jira laakiin annaga midun baana soo rihaan evian maxaa lo odhan jira caw magacyo kala duwan baa laga yaaba dadku inay qof qolo kasta iminka magac bay loo baxday marka magaca xaasilkana hadha baa la eegaya lakin rihaan ba inagana soo gaadhay wa aad baad u asiibtay waxaan leenahay hambalyo mustafa iyo sahre cidla nuur gabadhaasi u dhalatay ee dhammaanteed noo wada dhalatay tii soo weynaata ee soo barbaarata dal iyo dadna wax tartaan u rajeynayna in ilaahay uu ka dhigo haddii warqadda kale xigta dhinacayga taallana aan soo qabto waxa ay ka timid mawliida yuusuf raage iyo cabdiraxmaan sheekh maxamuud goobe iyo sidoo kale al ustaad cabdiraxmaan al ruuxi baa la yidhi iyo cabdiraxmaan xasan naxar iyo cabdisalaan cabdullaahi suley iyo liibaan cabdinaxar iyo xirsi cismaan iimaan iyo cilmi axmed baago iyo sidoo kale ibraahim muuse dumaal dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa waxayna hambalyo iyo bogaadin u dirayaan baa la yidhi ikraan cabdulaahi axmed oo loo yaqaano shankaroon iyo sidoo kale nuur cabdulaahi gaab oo arooskoodu ka dhacay magaalada waa la yidhi waa magaalo xeebeeda cape town ee dalka koonfur africa waxay leeyihiin isku waara oo ubad khayr qabana rabba idinkala siiyo aamin cashay waraaq kaleo gacanteeda ku jirtadaan soo qabto waa waraaq ka timi dhammaan dadka hoos ku qoran ayaa layidhi waa hambalyo meher dhammaan ilmaha injineer beelood cabdiraxmaan ibraahim iyo brofesor cismaan cabdiraxmaan ibraahim hodan cabdiraxmaan ibraahim farxiya iyo dhammaan asxaab kale waxay hambalyo meher wacan ah u dirayaan boqorka ayaan le injineer beelood cabdiraxmaan ibraahim iyo boqoradda idil xasan khaliif oo meherkoodu toddobaadkii hore ka dhacay magaalada borome ee xarunta gobolka awdal sidoo kale qoyska ayaa iyana hambalyo diraya waxaa ka mid ah habo faadumo cabdinuur habo safiya cabdinuur abtiyo iyo asxaab kale oo ceelaabe ibraahim ciile daale faarax suldaan iyo asxaab kale ay ku jiraan waxayna hambalyo u dirayaan meherka qoyskaas ayaan le injineer baylod cabdiraxmaan ibraahim iyo idil xasan khaliif oo meherkoodu ka dhacay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal aamin ayaan raacinaynaa isku waara warqadanna waxay naga soo gaartay hooyo aamino cali muuse iyo hooyo deeqo ciise maxamed iyo abe siciid daahir qodax iyo sidoo kale abe axmed maxamed xasan hodan siciid daahir qodax iyo maymuun siciid daahir qodax iyo xafso axmed maxamed iyo cabdifataax axmed maxamed iyo cabdulqaadir siciid daahir brofesor maxamed maxamuud cusmaan waxa uu ku magaca dheer yahay lanbo iyo sidoo kale brofesor cabdiraxmaan muumin saalax waasaqiir iyo doctor cabdiqani siciid faarax doctor yuusuf faroole doctor axmed yuusuf gallan iyo injineer cabdulcasiis siciid faarax iyo injineer cabdulcasiis maxamed yaasiin injineer maxamed axmed siciid iyo aamina ladan axmed cali iyo umu cubeyda cali maxamed iyo firdowse muuse cabdiraxmaan trafico way ku magac dheer tahay iyo dhammaan shaqaalaha baa la yidhi shirkadda isgaarsiinta somtel qaybta boosaaso waxay hambaliyo dhalasho u dirayaan cabdullaahi axmed maxamed oo ku magac dheer shoob dhaaq waay waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdullaahi axmed maxamed iyo ifraax siciid daahir qodax oo ay gabadhi ku dhalatay magaalada dhahar taariikhdu markay ahayd waa labayo tobankii bishan aynu ku jirna agost ee sanadka laba kun shan iyo tobanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi mushtaaq cabdullaahi axmed waxay leeyihiin soo barbaar oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aniguna aamiin ayaan raacinaya aamiin ayaan ugu sii darayaa caasho inta inaan heesta u gelin waraaq kale aan ka gaadhsiiyo hambaliyo aroos wacan weeye waxayna inaga soo gaadhay dad kale ah ee do-ayaan salaad faarax cumar shaafi mustafe siciid salaad muxiyadiin maxamed salaad xamdi maxamed salaad hooyo baar maxamed axmed colow oo kala jooga gudaha dalka soomaaliya iyo dibaddiisa waxay leeyiin waxaan halkan hambalyo aroos uga diraynaa boqorka cabdifataax maxamed salaad iyo boqoradda muniiso faarax oo arooskoodu ka dhacay magaalada dhahar ee caasimada gobolka highland ee puntland taariikhdu markii ay ahayd ayaa waraaqdan lagu soo qoray saddex iyo tobanka bishii agost sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka maalnimadii khamiista waxaan leenahay baa layidhi noqda uliya diirkeed noqda kuwii gurigooda lagu hirto maxaan ugu daraa ul iyo diirkeed markaa tiro waxay gusoo dhacday hees ul iyo diirkeed baanu haynaa toddobaadkan haye oonu goordhow maqashiin doono hase ahaatee waxaa kasoo horeynaysa oon door bidan ay heesta uga horreysa noqoto sida ruux dalligan oo doqonnimo haysa adigaa i diidaan ku doondoonaya waaw iya qaaday heesta horta markay gabarh sidaa ku tiraahdo wax la yaab la soo maha waa dee waa sifa cajiiba qofku diiday inaad doon doonto waa waxaad u adag waa codkii allahu naxariistay xaliima khaliif magool iyo fanaankii maxamed axmed kul heestaasi waa dadnimada qoonso saasaan filaya sida ruux dalligano doqonima haysa adiga idiidan ku doondoonaya malaha laxankaad ku garataa wow wow wow
umad agoonso shacaylka aan la biigay dadnimada agoonso shacaylka aan la biigay waa intuu ku daaree maydii lahaysaa dadnimada agoonso jacaylka aan la biigay dadnimada agoonso jacaylka aan la biigay waa intuu ku daare may biir lahaysaa
inan yahay diraaci birir hooray kala wacan aduu duuq arkaya inan yahay diraaciyo birir hooray kala wacan aduu duuq arkaya nabadu waa baare intiisiibaa daayacay ka kale dugsanaya intiisiibaa daayacay ka kale dugsanaya ani isla dugunsani intiisiibaa daayacay ka kale dugsanaya intiisiibaa daayacay kakale dugsanaya ani isla duqdani dadnimada aqoonso sida dubaar xishoodo dadnimada aqoonso sida dubaar xishoodo hadalkii la dari jiray ay ku odhan dhibkanadii dadnimada aqoonso adabnaa xishoodo dadnimada aqoonso sidii dumar xishoodo hadalkii hadadii jiray aygu odhan ninkabaday
dadnimada aqoonso haye aniga waxay aada uga helay inan yahay diraac iyo dirir hooray kala wacan adoo doog arkaya lama dega abaar Deggan abaar.
marka diraacda iyo dirirka hore aad isbarbar dhigtay malaha labadii baa kuu muuqdeen ayagoo soo taagay labadaasiba inkastoo meelaha qaar ba ina diraacda laftigeeda barwaaqadana laga yaqaan- dhinac kale looga looga yaqaan yaqaan waa bilcagsi marka saas wey waaba sida adduunka oo dhan berdhaweyd waxaan maqlayay magacyada qaar in wad magacyada qaar oo soomaalida ay la baxdo in Mm.
wadamada qaar looga yaqaano magacyo dugaag aad baa yaa waxaan ku yidhi magacyadaas waa waa igu way igu cusub yihiin marka inaan carabka ku dhuftay xataa waan ka gaabsaday waxaa tahay adduunkaas isku wada dhaafsan yahay waraqaha dhinacooda haddaan abaarno warqadana waxaa ugu horeeya annagoo kale ah baa la yidhi xuseen xasan dhaqane waa wariyahayaga magaalada beledweyne xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo maxamed cismaan makaraan iyo cabdullaahi axmed nuur iyo cabdulcasiis iyo ibraahim okey iyo jamaal cali yare iyo liibaan cabdullaahi muumin iyo cabdiweli xuseen tawakal iyo guuleed cabdi salaad qaarey iyo cumar maxamed kiyow iyo dhammaan bahda idaacadda waxaa la yidhi hiiraan weyne ee magaalada beledweyne waxay taani dhalasho u dirayaan cali isxaaq daahir iyo duniyo shukri muumin oo wiil ugu dhashay degmada waaberi ee gobolka banaadir waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa la yidhi cabdullaahi waxaana ay leeyihiin soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin waraaq kale ayaa mar kale caashay iisoo dhuumatay oo shaqaale badan oo laanta afka soomaaliga ee v o a ay ku qoran yihiin Een, waxa ugu horeeya madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow waxaa ku xiga jamaal cismaan nuur bukhaari axmed sheekh sahre cabdi axmed cabdiraxmaan xuseen fure haaruun macruuf cabdicasiis adaam ibraahim xasan daanduray caashe ibraahim aadan caashe cuud xuseen bare maxamed cabdi sandheere maxamed colaad xasan jemi naga- nagusa nagawe falastiin axmed iimaan iyo asxaabta dibadda ka soo waranta oo liis aada u dheer weeye oo shaqaalihii v o a oo kala duwan ayaa halkan ku qoran waxay tahaniyad hambalyo dhalasho u dirayaan sahre ciidle nuur iyo saygeeda mustafe axmed oo gabadhi ugu dhalatay gobolka virginia ee dalkan maraykanka gabadhan waxaa loo bixiyey rihan inkastoo magacyada weli laleeyahay een, waa hordhac warka warka gabadhaasi jimcihii shalay bay la kowsatay adduunka sooma jimcihii shalay la kowsatay warka jimcooyin fara badan baan u rajaynaynaa ilaah idankiis in Marka- ay gaarto marka beryahaada ducaynaya ducadan waa xaggaa ka maye waa aniga duceynaya gabadhaasi waxaan u rajaynaynaa inay soo weynaato oy wanaagsanaato oo jimcooyin fara badan oo sanado fara badanna ay u dhashaan oo barwaaqaysan sahre iyo mustafana mar kale ayaan hambaliyo leenahay dhammaanteen inagoo isku duuban warqadanna haddaan soo qabto waxay ka timid ah, kalfur mukhtaar kalfur baa la yidhi wuxuu ku magac dheer yahay kalafure iyo ahmine ibraahim iyo yuusuf mukhtaar iyo sidiina waa sidiina mukhtaar iyo weliyo mukhtaar iyo waxaa kaloo ku jira maganaay mukhtaar iyo hooyo faadumo maxamed axmed waxay ku magac dheer tahay faadumo aydiid iyo siciid kalafure iyo sidoo kale maxamed kalfur baa ku qoran iyo cali yuusuf mukhtaar iyo dhammaan reer mukhtaar kala fure cabdi waxay kala joogaan baa layidhi soomaaliya kenya iyo maraykanka waxaanay tahaniyad u dirayaan iisho yuusuf mukhtaar kalfur marna kala fure baa qoran marna kalfur baa qoran marka sideeda baan ku akhrinayaa iyo cabdulaahi cabdi xasan oo meherkoodu ka dhacay xerada qaxootiga ee xagar dheer ee dalka kenya sideed iyo tobankii bishan aynu ku jirno agoosti sanadkan laba kun iyo shan iyo tobanka ducada waa xaggeena baa layidhi xagga iyagun baa loo soo tuuraya dadku waa tahay waxaan ugu duceynaynaa iisho iyo cabdulaahi in meherkoodaas uu noqdo midkii u horseeda guur waara ubad khayr qaban lagu kala helo aamiin aad baa looga helay baan sidi ducadaada wax badan waa aniga arko maalin walbaba aniga waraaqay gu soo higaga ducada waa lasoo raacsada laakiin kuwaaga waxa la yidhahda ducada caasho xaggeeda weeye Een, waraaq gacanteeda ku jirta waxa weeye abuukar xasan garabe iyo xaaskiisa siraad xasan cali shabo shabo iyo caruurtooda iyo reer mursal aadan hooyo racwi colaad xuseen baarliin mursal aadan aamino aadan yuusuf sahro mursal aadan aamino mursal aadan caasho xaaji axmed iyo dhammaan ilmo mursal aadan meel kastay joogaan waxay tahaniyad u dirayaan axmed mursal aadan oo ku magac dheer deeqow iyo xaaskiisa ruweyda aadan cabdi oo ku aqalgalay magaalada hargeysa taarikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishan sideedaad sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka waxaana ilaahay uga baryaynaa la- ayaa la yidhi in ay noqdaan kuwii isku waara aamiin waa tahay warqadana waxay ka timid suldaan cabdiraxiim waa suldaan cabdikariim maxamed degel iyo cabdulaahi faarax guuleed iyo axmed maxamed xaashi masaay iyo cali xaashi maxamed sahal iyo sidoo kale wareysa jaamac bootaan iyo nadiifo geelle bootaan iyo cabdiraxmaan cabdila seed iyo sidoo kale cabdikaafi jaamac suuley iyo maymuun cawal iyo hadhafaa la yidhi dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan arooska iyo aroosadda baa la yidhi maxamed axmed cabdille seed iyo khatra cumar cilmi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya saddexdii bishan agosti sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaa la yidhi duco guurkiina guur khayr leh gurigiinana gurinaga guul oo ka yeel annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin caashar bal waraaqi waynu ku yardaalle haye nasiinaad u baahan tahay inaynu ka yarnasanno nasiinadaas sii kale eh barta waxaa la dhihi jiray b specific
anigu haddaan israa b specific Ay.
oo welibana heeso badan baa agteena ujeedada yaala abaar ee hayso badan baa agteena yaalla Haye.
dadkuna bal dookhay naga yar sugayaan marka hore waxaad tidhi meel shishe aad ina geysay magool iyo magaranaysaa Maxamed maxamed Axmed.
axmed sala- maxamed axmed kuluc baad ina geysay haye dadnimada qoonsumar haddaad ina geysay anna afkii waa juuqda baa gabay baan keenaya salaamaad
naftayda ku jigaban waxay haysa jamashada adan ku jeelanahay jacayl baad igu abuurtay naftayda ku jigaban waxay haysa jamashada adan ku jeelanahay jacayl baad igu abuurtay ma jibsado cawre daraasi ma joogi karo dhinacaadiga jirta qalbigiisidaya ma jibsado cawale darabti ma joogi karo dhinacaadiga jirta qalbigii jiidaya hayeeshee dambay hor joogta shir baa igu helay bannaan jarbaanka lushaa khatara tala talaa'iga jahwareersan talaa'iga jahwareersan hayeshee dambay hor joogta jir baa igu helay bannaan jarbaanka lushaa khatara talo talaa'iga jahwareersan talaa'iga jahwareersan sidaan u baxaanan hayn shaqadii baa iga qallowday haddaan kuu jeedi layoon jabka kuu sheegi laa awood baan jirin xaggayo afkii baa juqda gabay awood baan jirin xaggayo afkii baa juqda gabay jidaan u baxaanan hayn shaqadii baa iga qallowday haddaan kuu jeedi layo on jabka kuu sheegi laa awood baan jirin xaggaygo afkii baa juqda gabay awood baan jirin xaggaygo afkii baa juqda gabay jirada miyadii la qabta adaa sida sida joqooratiyo jidada adiga adiga adige jawaab waafiya isiyo jahaga sidaan mabo ma ii jirta macaana macaana ma ii jirta ma ii jirta حبيبي معانا ما
saada cali warsame ka waran afkii baa juuqday gabay waa hees caan baxda bay ahayd kelmadaasina way caan baxday afkii baad juuqda gabay waxay noqotay kelmad malaha xilliyadii dambe qaamuuskun baa lagu qorinay Haye.
soo kororta afka soomaaliga aad baadna u adeegsan jirtay marka ereyda afkii baad juuqda gababaad leedahay maanta elowsa afka juuqdana gabin oo hadlaynaa inta afku nagu yaala carabkuna noqon yahay maanaa ka horreeya mise adaa ka horreyna dhinacayga aan soo qabto warqad ugu horeysa oo si wanaagsanna loo soo qoray waxaa ugu horeeya aabisalaada cumar ah, gandab iyo hooyo sahro maxamuud macow iyo habaryar baa la yidhi naciimo iyo deeqo salaad cumar seegeeda iyo caruurteeda iyo hani salaad cumar seegeeda iyo caruurteeda iyo jamaal salaad cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xasan salaad cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdiraxmaan salaad cumar wuxuu ku magaca dheer yahay abti macaan waa tahay dhammaan dadkana waxay tahnid aroos u diraya baa layidhi arooska iyo aroosada ditoresa waa tahay ditor faadimo uman dhahaya anigu waa ditor fahmo markaa ditor idhahdana dadka soomaalida waxay i qaadanayaan inaan ka hadlayo Nin.
qof, eh, inaan nin ka hadlayo Hay.
laakiin derajadu eh, laba iyo dhadig ma kala lahaa waa doctor fahmo salaad cumar iyo weri baa layidhi cabdulcasiis ibrahim okey oo ku aqalgalay magaalada muqdisho afar iyo tobankii bishan aan ku jirna agost ee sanadka laba kun shan iyo toban noqda bay leeyihiin kuwa isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin wili caanan gabar iyo caanan oo loogu duceeyey inkastoo aanan ahayn dee khabiir dhinaca afka soomaaliga haddana ereyadaasoo kale aad ugu xasisto waxaad arkaysaa erey macnaha dee sh- xil sheegay oo kale ah oo dhadig laga dhigayo waa gartay marka marka anu marar badan waxaan isweydiiyay tusaale ahaan waxaad arkaysa halkay wasiirka laga odhan lahaa waxbarashada heblaayo hebel hebel oo kale wasiiradda waa bal laleeyahay wasiiradda dictooradda maya markaad rabto inaad saxdo afafka kale lala barbar dhigaa markaad fiiriso afafka kale haddii dictor uu laleeyahay dictorkana uu yahay derajo la gaaro Haye.
marka darajadii de- la dhihi maayo marka casho la siina lab ha noqdo marka ismaaciil uu qaatana eh, marka casho la siina dhadig ha ahaado marka ismaaciil la siina lab ha ahaado la dhihi maayo marka derajo waa derajo qofkii doona ha sito arrintaa in dib loo wada baadho noqonaysaa waraaq kaloo gacanteeda ku jirta haddaan soo qabto annagoo kale ah maxamed shariif maxamed axmed haashim khaliif ibraahim iyo siyaad cabdi aadan iyo deeqa axmed haashin rayaan axmed haashin maxamed axmed haashin mahdiye axmed haashim riyaan shariif maxamed cabdikhadar shariif maxamed shukri sheekh maxamed xasan jawhare maxamuud aw xasan ayaa dadka dhammaan dadkaas waxay leeyihin waxaanu hambalyo iyo bogaadin hawada u marinaynaa ibraahim good xasan iyo marwo nimco aadan maxamed oo toddobaadkan gabadhay ay ugu dhalatay dhakhtarka weyn ee daaral xaan baa layidhi ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee jabuuti gabadhaas waxaa loo bixiyey ismahaan ibraahim good xasan jilaal oo loo soo abtiriyey ilaa meel dambe maasha allah ducadana idinka ayaan idinka sugaynaa ayaa layidhi ee fadlan raaciya cashey adaa raacinaya ismaaciil oo dhinacaagan usoo tuura tani waa inan soo ma ah aad iyo aad haddaynu idhahno soo barbaar noqo mid dadkeeda dalkeeda diinteeda anfacda iyo waalidkeedba hadday intaana ka war waa intii la rabo musama intaasun weeye marka ilaahay ha ka dhigo mid dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamin ayaan leenahay aniguna aaminayaan raacinaya warqadana waxay ka timid aabe axmed ah cabdille seed iyo hooyo xawo yaasiin cabdulle iyo aabe maxamed isxaaq kaariye iyo hooyo deeqo xasan axmed iyo khaliif ah, cali guruux iyo cabdikaafi maxamed daahir iyo salaad geele botan iyo maxamed cali xaashi iyo xuseen dhimbil iyo axmed isxaaq iyo nuur cagaweyne iyo yaasiin ciise wardhina wariyahayaga magaalada nairobi waxay dhammaantood dadkaasi kala joogaan maaliyo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo weliba kenyana ay ku jirto waxayna hambalyo iyo bogaadin u dirayaan caruuska baa la yidhi maxamed axmed cabdille saad iyo khatra cumar cilmi arooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxay ku daceynayaan guurkaasi ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsanaada ee nagaada midkii waara ee wanaagsanaada ee muddo dheerna jira wiil icaana gabar icaana lagu kala helo aamiin aamiin balcaasha hmm waa dhinac heesaha miya saas weeye waa tahay waxaan soo qabanayaa ila noqo ul iyo diir ya marka waa aan isku lamaanaano weligeedba isku lamanaano ha maxaa loola jeedaa yaanan kala harin oon oonan kala qoqobmin oo nala soo dhexgelin oo heestaani oo- oo nala kala qaybin heestaa maanta waxaa kaaga jiraan garan la-ahu mar horena waad sii qadimaysa intaanad heesaaba sheegin baa tiri ul iyo diirkeedna waan soo wadaa ilaya maya adna carabkaad ku dhufatay marka ila noqo ul iyo diir mar haddii la yidhaahdo waa hees aada cajiibo anigu heesaha inta badan intaana erayadaba u dhicin magaca hadday ga anfacdo halkaasaan ka qaata Marka, ila noqo ul iyo diir macnaheed waxay tahay ul iyo diir dhexdooda waxba ma qaadaan de balwaahi aan kula egno heesta
Eriyo ayaantii sarakeeni kuwa, inta kulan, inta kulan haari. Eriyo ayaantii sarakeeni kuwa, inta kulan, inta kulan haari. Thank you. Mira no poco lío Mira no poco
noqo ul iyo diirkeed codadkii baxsanaa khatra daahir ciga iyo fanaanka xasan aadan samatar bal intaasaan ku dhaafnay dhinacii waraaqaha gabagabadii aan ku dhownahay ismaaciilow haddaan cashe ku bilaabo waraaqdan gacanteyda ku jirta waa waraaq tahniyad aroos ahna waxaa halkana kala diray dad kale ah aabe xasan maxamed daashey hooyo awliye xuseen macow iyo dhammaan reer xasan dashey cabdiraxmaan xasan dashey iyo weliba cabdulaahi xasan daashey iyo faadumo xasan daashey xabiibo xasan daashey hodan xasan daashey shukri xasan daashey axmed maxamed amiin aan idhaahdee axmed cabdulaahi xuseen bashiir cabdulaahi cismaan farxiyo diiriye cismaan iyo nimco maxamed amiin ayaana cabdi ibraahim aabe diiriye cismaan iyo caruurtiisa saalax cismaan macalin iyo weliba macalin xuseen ibraahim foodey dhammaan dadkaas waxay tahniyada aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda maxamed xasan daashay iyo faa'isa diiriye cismaan oo arooskooda ka dhacay magaalada beledweyn gaar ahaan xaafadda howlwadaag taariikhdu markay ahayd bishan sideedaad toddobadeedii sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka oo maalin jimco ahayd qoyskaas ducadiisa waa caasha waa tahay waxaan qoyskaasi ku ducaynaynaa inay noqdaan labadii isku waara ubad khayr qabana kale hela warqadda dhinacayga ugu dambaysana waxa ay ka timid awowey cali xasan cali guray iyo hoyo suuban axmed shigshigow iyo abti maxamed cali guray iyo habaryar katro cali guray iyo fadxo cali guray iyo habaryar nasro cali guray iyo habaryar faadumo cali guray iyo habaryar safiya cali guray iyo abti guuleed cali guray iyo abti xasan cali guray iyo abti cabdiqaadir cali guray iyo reer ibraahim okey iyo cabdifataax ibraahim okey iyo cabdiqani ibraahim okey waa reer wada okey iyo marwadiisa baa layidhi yaasiin cabdi bacadle iyo faadumo ibraahim okey iyo ugu dambeyntii baa layidhi cabdiqadar iyo cabdilmajiid waa dhammaantood ilmo ibraahim okey waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan baa la yidhi dhammaantood iyagoo isku duwan oo meelo kala duwan jooga arooska iyo aroosadda weriya cabdicasiis ibraahim okey iyo marwadiisa faadumo salaad cumar oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waaro bad khayr qabaan kala hela aamiin cashir gabagabadii baynu joognaa filaya waa heestii ku dambaysaana looga fadhiyaa soo ma bal haddaan adig heestaana kuu daaya adiga weliba may dhinacaagan usoo tuuratani cashe haddad dhinacayga usoo tuurta waxaan soo qabanayaa cumar nuur cabdulle iyo heestii ister waa mid ka mid ah heesaha ugu caansan ee fanaankaasi uu leeyahay iyada ayaan dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan tan iyo intayn barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
anaan socodka laafiyaha hagarlii wax qabashada hindiisii iyo faalada celiiska sheekada haddaan caana lagu habeen ama hooyadeed korin waxaysiin aslubta ruux soodkeeye haddaan caana lagu habeen ama hooyadeed korin waxaysiin aslubta ruux soodkeeye wax kugu abuuna abuuna istaagi wax kugu abuuna abuuna Thank you.